fungus oo ku dhaco afka oo loo yaqaano stomatitis inta badan oo ku dhaco asigana ciridka iyo carabka bacteriadaas iyo funguskaasi markay galaan afka ay galaan kadib ilkay u gudbayaan ilkihii waxay ku sameynayaan inay miririyaan ay bololsiyaan ay daadiyaan marka waxyaabaha inta badan oo kaalmeeyo in shuuska uu bato waxaa weyaan waxyaabaha macaanka sida sonkorta oo kale sida timirta oo kale waxyaabaha macaanka caanaha sokorta lagu daray oo kale wuxuuna u badan yahay dadka sokorta ku marqaama oo jaadka cuna iyo hooyooyinka inta badan markay ilmaha ay caano siinayaan len hooyadooda way ka dhadhaminaysaa caanihii inay sokor leeyihiin inay kural yihiin xaaladda caanahay ka dhadhaminaya ilmaha kadibna maka cadaynayaan oo waxa weyaan sidaas ay ku seexdaan marka waxa weyaan inta badan habeenkii ayay soconaysaa baashaa oo inta badan sidoo kale dadka aan aan hadlin oo aamusnaantooda badan tahay sidoo kale waa food waxa loo yaqaano bacteriada ku dhacda ilkaha iyo afka waxa weyaan way ku saaideysaa waxyaaba siyaabaha ugu fiican oo looga hortago waxay tahay waa in lagu dadaalo cadayga oo midka dabiiciga ah oo suuqa lagu iibiyo ayaa ugu fiican daawooyin kale loogu tarkalina way jiraan geedku daawo ka samaysan yahay daawada laga sameynay inta badan waa geedka cadayga ayaa laga keenay daawooyin kalea lagu daray kolgeedku marka sida micnaha cadayga dabiiciga ah oo iskaga difaaci karo bacteriada ma iskaga difaaci karo uu ka wala fudud yahay oo waxa waaye waxaa loogu talagala hola fududeen iyo markii la waayo wadamada qaar lagama helo geedka cadayga lagama helo maadaama laga helin ayaa kimikadii cadayga ku jirtay oo la farsameeyey marka haddii baahi ay ku geyso oo geedka aada weysid unbaad micnaha colgeedka isticmaali kartaa marka colgeedkana wuu fiican yahay laakiin sida micnaha uu wakti dheer aa u dulqaadan kartid ama wax kugu tari karo cadayga caadiga ah